Qaramada Midoobay ayaa Maalinta Caalamiga ah ee ka hortagga tahriibinta dadka u aasteysay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii si loogu baraarujiyo halista iyo baaxadda dambiyada la xiriira tahriibinta dadka. Dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay meelaha aadka ugu badan ee ka jirto khatarta tahriibinta dhalinyarada kuwaas oo looga faa'iideysto dhibaatooyinka iyo duruufaha dhaqaale oo ay wajahayaan. Tahriibintu ma ahan dambiyada ugu waaweyn ee dunida kadib daroogada iyo hubka sharci darrada ah sanad kasta waxaa la tahriibiyaa dad ka badan labaatan iyo shan milyan oo qof kuwaasoo isugu jira haween, caruur iyo dhalinyaro waxayna la kulmaan tacadiyada badan sida addoonsi, kufsi iyo jir dil. Tahriibka dadka waa dhibaato caalami ah balse waxaa si gaar ah u saameysay bulshadeena Soomaaliyeed waxaa jira kumanaan Soomaali ah oo nolol ka raadiyay dalalka shisheeye iyagoo si sharci darro ah ugu safra saxaraha, badaha iyo dhulalka aan cidna maamulaynin. Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada, Ciyaaraha, Maamul Goboleedka Hirshabelle Mudane Maxamed Cayntĩ ayaa sheegay waxa sababay tahriibka iyo waxyaabaha ugu qorsheysan inay wax ka qabtaan tahriibinta dadka iyo sida dhalinyarada loogu wacyigelin karo.
tahriibka waa mid ka mid a dhibaatooyinka ugu halista badan ee saameeya dhalinyarada soomaaliyeed ee waxaana si gaar ah loo dareemay saameynta dhinacyada maxaa la yidhaahdaa ee uu ku yeeshay bulshada iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha ee aad aragto waxa waaye ee tahriibka waxaa la yidhaahdaa waa mid qoysas badan oo soomaaliyeed maxaa la yidhaahdaa ay ku waayeen caruurtoodii halka kuwo kalena maxaa la yidhaahdaa tacadiyo iyo dhibaatooyin ba-an tiro badan ay kala kulmeen intay ku jireen ee safaradii sharci darrada ahaa dhalinyaradii loo abuuro ama bulshadii loo abuuro fursado ee shaqo iyo horumar xirfadeed in loo sameeyo oo gudaha dalka loogu sameeyo ay uga maarmaan inay qofkii u tahriibo maxaa la yirahdaa banaanka u shaqa u doonto ama nolol kale u daanto waxyaabaha kale lagu joojin karo ayadana waxaa ka mid ah in maxaa la yirahdaa iskaashiyo caalami ah la sameeyo oo maxaa la yirahdaa dhalinyarada laftirkooda fursad loo abuuro xataa hadday tahay inay dibadaha aadi karaan mid ku dhisan sharci oo safar sharci ku dhisanoo ay xirfadahoodii ama kasoo siyaadsan karaan ama xirfadahay leeyihiin banaanada maxaa la yidhahdaa ay uga soo shaqayn karaan dal aan dalkooda ahayn laakiin ayagoo si sharci ku baxaya xuquuqdoodii maxaa la yidhahdaa sharci iyo shaqaale ay iyadana dhowrsoon tahay taasna waa shaqooyin dowladeed oo maxaa la yidhahdaa adeeg dowladeed oo dowladdii iyo maxaa la yidhahdaa laga rabo waay marka inahaas oo tiro badan ayaan waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin oo tillaabooyinka lagu joojin karo tahriibka Bishaar Maxamed Aadan oo ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay ka maqan tahay ayaa raadiyo beerula u sheegay in wax weliba ay isku dayay balse uu waayay wiilkiisa islamarkaana uu weli u yahay mid rajo ku nool ah kana tirsan odayaasha ku nool magaalada beledweyne waxaan halkan aad iyo aad ugu murugeysnahay wiilkayda oo muddo sanado badan aan wax soo barayay in uu iga tahriibay maadaama ay dhalinyarada dhan ay wada tahriibayaan dhalinyaradii oo tahriibay ayuu asigana u raacay kii oo intaasoo san aan wax soo barayay oo kusoo tiiri tacbeelayay ayaa iga tahriibay wiilkina waa layga haystaa oo tahriibkii saxarihii ayuu joogaa in la qabsaday iyo in la qabsanina kama warhaayo maadaama uu wiilkayga uu yahay aad iyo aad aad iyo aad ayaan ugu murugeysanahay maadaama intaasoo san aan wax soo barayay anigana aan iska ahay oday dan yar oo iska xamaashto wiil oo intaasoo san aan xamaalinimo wax ku soo barayay inuu iga tahriibay saxarihii ayuuna joogaa wiilkina hadda jawaabka ma hayo meeluu joogo iyo meeluu ku maqan yahay sheekh xamse oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula ugu waramay waxa ay diinta ka qabto in halis la geliya nafta ee khatarta tahriibka tahriibka oo dhallinyarta maanta lagu fidneeyey waa runtii aafa casri ah oo runtii dhibaato ummadda islaamka ku ah muslimiinta guud ahaan gaar ahaanna ummaddeenna soomaaliya ayadana naftaada inaad halaag gelisa oo aad inaad meel dadku dhimanay ay u badan tahay ama ay dhici karta oo in badda sidaas lagu gala iyadoo lagu lagu halaagsamaya la aaminsan yahay ama dannigaba uu badan yahay waa xaaraam wey ma bannaana culammada markay ka hadlayaan safarrada iska bannaan ee badda la galaya ayaa waxay leeyihiin haddii in lagu halaagsama iyo in markaasi lagu badbaado in lagu halaagsamo haddii ay badan tahay waa xaaraam haddii isku mid tahay in lagu halaagsamo iyo in lagu eh, badbaadana ay isku mid tahay labadaas oo konton konton ay tahayne waa ban- ma bannaane waa xaaraam faarax barre xasan oo ka mid ah dhallinyaradii kasoo laabtay tahriibka ayaa raadiyo beerula ugu waramay dhibaatada uu kala kulmay khatarta tahriibka magacaygu waa doctor faarax dheere ka mid ah dhalinyarta magaalada beledweyne ku nool alxamdulilah haddii aan tahriibka maanta caawa ka hadlo een, waxaan ka mid ahay dhalinyarada tahriibtay ee soo noqotay weliba laba jeer tahriibtay ee hadda dalkooda kusoo noqday alxamdulilah dalkeyga kusoo noqda hooyo waxaan noqday nin isku filan nabad haysto xorriyad haysto shaqaysto ganacsi abuurtaan nahay reer yeeshay ilaah maa iska lahan haddii aan tahriibka dhibaatadiisa idiinka sheekeeyo tahriibka waa mid ka mid a ciqaabta nolosha oo biniaadamka maro waxaa tegaysa waddan ajaanibe dal ajaanibe xaba ka aqoon dowr cidlo ah waxyaabaha lagala kulmay amaba kala kulma waxaa ka mid a jirdil joogte qol mugdio lagu xiraayo amaba buur laga tuuraayo meel cidlaa inta lagu geeyo baahalo iyo xawayaano lagu dhex geeyo lacag lagu xojeynaayo baahidaa ka daran laga yaaba in isbuuci marar wax lagaa siiyo een, silacaa ka daran xabsiga isgaarsiin ama taleefon wax laguma ongolo waalidka iyo qaraabada laguma ongolo een, lacagta lasoo boobsiiyo shan iyo toban kun toban iyo todoba kun ayaga khasaartay alxamdulilah maanta waxaa ka mid ah dadka dalkooda kusoo laabtay waa ku faraxsanahay dhalinyarada soomaalida waxaa dhihi lahaa tahriibinaha tahriibka iska dhaafa maalinta caalamiga ah ee ka hortaga tahriibinta dadka waa xusuusin muhiim ah oo muujinaysa baahida loo qabo in si midaysan loogu istaago difaaca karaamada aadanaha tahriibintu ma ahan keliya socdaal sharci darra ah balse waa burburinta nolosha bini aadamka waxaa la gudboon qof waliba inuu door muhiim ah ka qaato sidii xal loogu gaaro tahriibinta dadka